إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada ugu doorka roon ee aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah camaliyad nafurnimo ah oo ka dhacday gobolka shabeellaha hoose ayaa lagula egtay ciidamada shisheeye in ka badan konton askari oo isugu jira ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose maamulka ay etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa kordhiyey dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka ku dhaqan dhulkaas askar ka soo goosatay dowladda federaalk ayaa isku dhiibay maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa xoog kula wareegay saldhigga degmada beled xaabo ee gobolka gedo dowladda maraykanka ayaa ka digtay xaaladda cakiran ee ka jirta dalka etoobiya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa kow iyo labaatanka dulxija kun afar boqol afartan iyo lix kuna astaysan lix iyo tobanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka camaliyad nafurnimo ah oo ka dhacday gobolka shabeellaha hoose ayaa lagula egtay ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya waxaa umuurahaasi la socday maxamed sheekh haye maxamed sheekh aad baad umahadsan tahay farxaane cali cabdulaahi camaliyad istishaadiye ah ayaa lala egtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada shisheeye oo marayay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose mas-uuliyadda camaliyadan istishaadiga ah ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ay sheegayaan wararkaan helayno waxay itibaaxayaan in khasaare gaaray ciidamada shisheeye haddaba wixii faahfaahin ah wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan dhegeystayaashaena ugu soo gudbin doonaa insha allah in ka badan konton askari oo isugu jira ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar iyo qarax toos ah oo maalintii shalay lala beegsaday kolonyo isugu jira ciidamada shisheeye ee uganda iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalk ah oo ku socdaalaya duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ciidanka huwanta lagu gaarsiiyey weerarka iyo qaraxa ay kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan toban askari oo ka tirsan ciidamada uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka halka sidoo kalena looga dhaawacay shan iyo labaatan kale ciidamada dowladda federaalk ah ee la socday kuwa shisheeyaha ayaa dhankooda waxaa gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana qarax la beegsaday gaari beeba ah oo ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka waxaana halkaa ku naf waayey kow iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka halkaa sidoo kalena toddoba kale ay ku dhaawacmeen waxaana gebi ahaanba gubtay gaarigii beebaha ahaa ee uu haleelay qaraxa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ah oo dharaaqyo ciidan ka waday maalmihii lasoo dhaafay duleedka degmada afgooye ayaa waxa ay wajahayeen dagaallo iyo qaraxyo toos ah oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo la kulmayay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac maamulka ay etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa kordhiyey dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka ku dhaqan dhulkaas waxaa inoo faahfaahinaya cali aadan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashada etoobiya ayaa waxaa marba marka ka dambeysa laga soo sheegaya dhibaatooyin hor leh uu geysanayo maamulka xabashada ku daaban ee ka arrimiya dhulkaasi bulshada ku dhaqan degmada bookh ee gobolka doolo ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed ayaa waxa ay kasoo horjeesteen qorshe uu ku dhaqaaqay maamulka uu hogaamiyo mustafa cajar ee ka amar qaata etoobiya isbitaal la qorsheeyey in laga dhiso degmada ayaa waxaa arrinkaas isku dayay inuu masuq maasuqo maamulka kuwaas oo doonayay inay dhismayaal hore ay dayactiraan islamarkaana ay leexsadaan lacagihii lagu dhisi lahaa isbitaalka waxay bilaabeen inay jiraan qaybo muhiim ah oo ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada bookh shacabka ku dhaqan degmada ayaana kasoo horjeestay arrinkaasi waddadii hayweyga aheedu marka huteelka laga soo baxo magaalada loo aado ama magaalada marka inta laga yimaado huteelka loo soo socdo loo soo qaado ama ay xaafadaha iga shisheeye oo ay ka burburisay intaa oo guri ay ka burburisay qaadi jireen oo dad bulshada aada u tiro badan ay isticmaalaan oo xaafadaha aniga iga sishisheeye magaalo weynta ka weyn ay soo qaadaan oo magaalada usoo qaadaan oo ka adeegtaan ayaa maamulka degmadu waxay ansixiyeen inay ku fariisiyaan isbitaal ay dheheen waa ballaarin hoteelka hortiisii meeshii ahayd bay cabirkii ka bilaabeen waddadii oo dhan way jareen waxayna dhaheen cidla cid ka hadli kadha iyo cid maxay tan wax naga weydiin kadhaa ma jidho jawaabay noo direen maamulka degmada iyo maamulka gobolkuna way iskula socdaan lacagan caadi ahayn in isbitaalkaa loo qabtay qof kasta uu og yahay beri marina uu yahay marka annagu waxaan u fahanay guryaha hadda meesha ka dhisan oo hadda ka hor noo dhisnaa in la rabo in la sawirto lacagtiina sidaa lagu musuqo dadkiina aan waxba loo qabanin shan boqol oo qoys oo dhan kasta iga jidho ka badan bay saamaynaysaa waddadaas caqabad aan caadi ahayn baa ka imaanaysa in la mudaharaado oo dhib ka timaadaan ka cabsi qabnaa oo laftirkeeda ka baqaynaa maya markii horena waa lasoo burburiyey waddada magaaladoo dhan burburisay weeye dukaanadiiday burburisay booq oo dhan magaalada soo dhex madha weeye iminkana waxaa laga xiray meeshii magaalada ay kaga soo bixi jirtay oo magaalada koonaheedaa laga xirayaa maamulka uu gumaystaha ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa awood u sheeganaya bulshada ku dhaqan degmada booq askar ka soo goosatay dowladda federaalk ayaa isku dhiibay maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose waxaa faahfaahinta warkaas eegaya mubaaraga cumar waa laba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ee jooga degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxayna isku soo dhiibeen maamulka islaamiga ah wilaayada shabeellaha hoose askarigii koowaad ee waxaa lagu magacaabaa saleebaan isaaq xasan waxa uu yimuddaa ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ee jooga janaale saleebaan waxa uu goreen ka warramay halka uu tababar ku soo qaatay xilli uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka saleebaan isaaq xasan waxaan ugu soo biiray magaalada muqdisho labada kun iyo toban iyo sagaalkii waxaan kasoo goostay deegaanka janaale inaan ku biiray waxaa igu khallafay walaalkii waa qarannimo oo meeshiba ka jiran oo annaga la iska dhaadhicinay qaran jeceel iyo dalkiina difaacada aan iskaynay wixiina maaragtay buura markaa kor ku joogto waa bilantaha markaa hoos tagdana waa bogan tahay markaan hoos tagnay wixii aan ogaanay dowladnimay iyo wadaninimay inuu meesha ka jirin aan ogaanay dhibaatooyinka ay ku hayaana waxay tahay waxay u dhimanayaan waa dalna uma dhimanayaan ayagaa sagaashaqabiil isku haysto dal uma dagaalami karo sidoo kale askarigii labaad ee waxaa lagu magacaaba maxamed macalin aadan waxa uuna ka warbixiyey xilli uu ku biiray ciidamada dowladda federaalka iyo waxaa ku kalifay inuu kasoo baxa safka dowladda federaalka isagoona sheegay dhibaatada ay u geysan jireen bulshada ku nool degmada janaale maxamed macalin aadan magaalada muqdisho ooga biiray meeshaasaa maaragtay tababar kusoo qaatay twenty nineteenki weliba meesha maaragtay qabiil uu ka jiro in dhabarka la iska toogto waxyaalo xunxun diinta lagu daba marinaayo waxyaalo badana maaragtay meesha kula kulma waxaa kamid horta boob oo dadka la iska dhacaayo macna la-aan ko dad loo dilaayo wax yariis kama mijinjaad mise maduubjaad qof loo dilaayo kufsi dhac uban askartariit ayaa si isku mid ah fariin ugu diray askarta kale ee weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha ciidamada soomaaliyeed oo maaragtay ciidamada shisheeye ka barbar dagaalamayo waxaan leeyahay waa waxaa dalka wiilashii dalka lahaa dalka ka difaacaysiin oo waxaa u difaacaysiin gaalo aan dalka lahayn oo waxaan leeyahay safki iyo shaqada haysiin kasoo baxan layaa ciidamada soomaaliyeed oo ka dagaalamaya barbarka actimis iyo wixii lamid ee waxaa u sheegaya bedelkii markii lagu qabtay mise markii maaragtay hadhow kaamir lagaa soo digo waa dhiilood nin walbo sagaal bilood uu ku dhashay ani waxaan dhihi lahaa dagaal anaka waanala soo dhaweeyey horayeyna waa noola lacageeyey wax farna saara ma lahan muddooyinkii dambe deegaani degmooyin dhac wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose waxaa soo gaaraya ciidamo ka soo goosanaya safka dowladda federaalka kadib markii ay garooseen waxay ku jiraan inaysan fiicneen iyagoona ugu dambeyn go'aansada inay isaga soo baxaan safka sheeyaha kusoo duulay dalka ciidamo ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa xoog kula wareegay saldhigga degmada beled xaabo ee gobolka gedo waxaa warkaas halkan ka soo jeedinaya maxamed qaasim wararka ka imaanaya magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa ku waramaya in xisado colaadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ay ka jiraan magaaladaas taliyihii booliska gobolka gedo ugu magacownay dowladda federaalka ayaa lasoo warinayaa inuu u wareegsaday dhanka maamulka la baxay jubbaland taas oo sababtay in ciidamadii booliska ee degmada beled xaawo uu hoosgeeyo maamulka isku magacaabay jubbaland tani ayaa keentay in xaalad kacsanaan ah ay gasho magaalada beled xaawo ee gobolka gedo iyadoona laga cabsi qaba in halkaasi uu dagaal ku dhex maro ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland oo hadda labadoodaba isku hor fadhiya gudaha magaaladaas gobolka gedo ayaa waxaa in muddo ahba ka taagan isqaqabsi u dhexeeya maamulka jubbaland iyo kan dowladda federaalka kuwaas oo marar badan ku dagaalamay degmooyin ka tirsan gobolka gedo iyadoona labada dhinac mid kasta oo ka mid ah uu hadda u xusul duubayo si isagu ula wareegi lahaa gacan ku-haynta gobolka gedo dowladda maraykanka ayaa ka digtay xaaladda cakiran ee ka jirta dalka etoobiya waa kan cadnaan xaaji muxsin oo sii ambaqaadaya faahfaahinta qodobkaas safiirka maraykanka u fadhiya magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya ninka lagu magacaabo evan masinga ayaa waxa uu sheegay in xaalad aada u liidato ay ka jirto dalka itoobiya islamarkaana ay dadka xabashida ah wajahayaan dhibaatooyin kala duwan qoraal uu kusoo daawacay baraha uu internetka ku leeyahay ayuu safiirka ku sheegay in dagaalada sokeeye ee ka socda dalka itoobiya ay sababeen burburka kaabayaasha dhaqaale ee dalka itoobiya sidoo kalena ay barakacayaan dad badan oo itoobiyaan ah way adag tahay in la helo nabad iyo xasiloonida ay doonayaan dadka itoobiyaanka ah ilaa inta ay ka dhammaanayaan colaadaha kaaloolsan deegaanada amxaarada oromada iyo gobollada kale ee ku yaala dalka ayuu yidhi safiirka maraykanka u fadhiya dalka itoobiya safiirka ayaa dowladda xabashida itoobiya ku amray in miiska wadahadalka isugu keento mucaaradkeeda isla markaana la fuliyo go-aanada ka soo baxa heshiiska balse waxa uu quus ka muujiyey in xilligan uu wadahadal dhex maro itoobiya iyo jabhadaha mucaaradka ee kasoo horjeeda siyaasadda abiy axmed xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed ayaa waxa ay la daaladhacaysaa dagaalada lafajabiska ah oo uga imaanaya jabhadaha ka hor imaadsan jiritaanka xukuumadda adis ababa iyadoona muddooyinkii dambe ay aada u soo badanayeen dagaalada ku furan xukuumadda majaraha u hayo abiy axmed dalka itoobiya ayaa waxaa kusoo batay dagaalada sokeeye ee u horseeday ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya waxaana dalka aada ugu soo batay macluusha iyo barakicinta ay wajahayaan dadka itoobiyaanka ah dhegaystayaal warka fiidnimo ee aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waanaga intaas waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu